xalay oo ay bishu ahayd labada bisha marj waxaa istanbul ka dhacay xaflad weyn oo lagu bixinayay abaalmarin caalami ah oo ay bixinaysay hay-ad la yidhaahdo world islamic forum ama naadiga caalamiga ah ee muslimka oo hoos yimaada o i c ama muctamarka muslimka ka dhexeeya ama muctamar alcaalam alislami tacaawun alislami waxaa la siiyey markaa madaxweynaha soomaaliya ayaa sanadkan la siiyey jaa-isada dawliga ah sanadkii hore u koowaad waxaa qaatay madaxweynaha bakistan sanadkii labaadna waxaa qaatay boqorka malaysiya sanadkanna waxaa qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo maadaama uu mashquul ahaa oo shirar qaranka ah ku maqnaa anigu ayuu isoo xilsaaray safiirka soomaaliya u fadhiya turkiga jaamac cabdullaahi maxamed inaan u qaado jaa-isada xalay baana nala guddoonsiiyey jaa-isadaasi runtii macno weyn bay u leedahay soomaaliya maantan marxaladda ay marayso waxayna tusinaysaa in soomaaliya ay gaadhay heer caalamku ixtiraamo sida dowladdeedu u shaqaynayso waxyaalaha ay jaa-isada ku bixiyaan waxaa ugu muhiimsan qofka hogaamiyaha ay siinayaan jaa-isada sida uu markaa doorka uu shacabkiisa ku leeyahay waxa uu qabtay iyo waxyaalo kale oo dee iyagu ay nala wadaagin ama ay noo sheegin oo kale ay wax ku qiimeeyaan arrintaasa xalay dhacday wax weynna way ahayd ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheeganaa in ay jaa-isadaas qaranka la siiyey qaranka soomaaliyeed xalay la siiyey abka xaggee lagu qabtay marka munaasabadda jaa-isada lagu bixinayay
magaalada istanbul baa lagu qabtay sanad walbana iyadaa lagu qabtaa jaa-isadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa jaa-isada caalamiga ee islaamka istanbul marka waa teedii saddexaad weeye sanad walbana istanbul baa lagu qabtaa
waa gartay marka sanadkan ma hogaamiyaasha jaa-isada la siiyey ma madaxweynaha soomaaliya oo keliya buu ahaa mase hogaamiyaal kale ayaa jiray jaa-isada dawliga ahi sanad walba waa hal qof laakiin waxaa jiray jaa-isooyin kale oo mid lagu bixiyey sayniska mid lagu bixiyey technologyga mid wuxuu bixiyey diblomaasiyadda mid dhaqanka lagu bixiyey mid sportska lagu bixiyey mid lagu bixiyey diblomaasiyadda way badnaayeen ilaa sideed jaa-isadood oo kalea la bixiyey laakiin dad waxaa loo siiyey caan ah oo caalam islaami u badan oo culimo ah oo nin waliba jaa-isada waxa lagu siinayay uu ku noqday heer ka gaadhay ama wax weyn caalamka islaamka kusoo kordhiyey
maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya marka maxaa si gaara jaa-isadan la guddoonsiiyey ay ugu saabsaneed ama asbaabaha loo cogsaday in jaa-isadan la guddoonsiiyo lagu sheegay
horta jaa-isadu waa karaameyn weeye madaxweynaha iyo qarankaba la karaameeyey weeye iyagu meesha kamay sheegin sababaha laakiin markii aan akhrinay documentigii ay nala wadaagayeen waa waxaa ugu muhiimsan ninka hogaamiyaha ay siinayaan ee qaranka ah makaanada ama booska uu ku leeyahay shacabkiisa hogaankiisay qiimeynayaan waxay qiimeynayaan duruufaha marka uu nool yahay waddankiisa ku jiro iyo sida uu ula dabaashay ula tacaalay cilladaha markaa waddankiisa ka jira waxa uu kusoo kordhiyey waddankiisa waxyaalo badan oo ku saabsan uun hogaaminta shaksigaa ay siinayaan madaxweyneha ama boqor ama ra-isul wasaare ayay u eegayaan